aniga magacayga cumar xali soow aadan waaye gaaladiiana soo weerartay dad badan oo xaaskayga ku tubane oo inta kale rag tahay aa meesha ku dhimatay meesha dadkan ay ku dhinteen waa xaggee leega waayo leega suuqa leega oo isniinta oo irid xoolaa lagu kala gadanaya eheedi haddii ilaahay ku ruwayahay gaaladaasaana soo weerartay marka intaas toban ruux geerida waa gaartay ciidan unbaa haweenka e inta kale rag waaya waa gartay dadkan markaad ii sheegtay tobanka inay gaarayaan oo meesha ku dhintay maxaad magacyadooda ka sheegi kartaa
baahayada waxaan aqaanaa nin la yidhaha cabdilaahi yuusuf cabdi la yidhaha oon isku familnahay iyo nin kaloo aadan cali la yidhaah oo aan isku familnahay iriley la yidhaahdo oo maxamed cumar la yidhaahdo iyo yar indhabuur la yidhaahdo isuna ilmadeeraan nahay intaasaan ka garanaya dadka kale ma aqoon umali xaaskayga ku ku tobanahayd inta meesha ku geeriyootay xaaskaada magaceeda maxaa la dhihi jiray bilaahi rooblaa la yidhaha bilaahi roobl muumina la yidhaha waa gartay maxay carruur ay ka dhimatay carruur ma laheed caruur waa laheed waxay ka dhimatay afar gabdhood iyo saddex rag ay ka dhimatay waa gartay ciidamadan marka maxay sheegeen ay u sababeeyeen dadkan ay meesha ku laayeen ciidamadaani waxan ay la hadleen iyo nin ay la hadleen ma jiro haddii ilaahay kuu roon yahay xabadaas unbaa bilaabatay ilaa haddii ilaahay kuu roon yahay intaas ay ka geeriyooto xabadda dawaminsaar iyo nooc kastaba ay leedahay nooma kala reebin waa gartay dadkan marka meesha maxay ka samaynayeen markii ay xabaddu bilaabanaysa dadka waxay ka samaynayeen islaanta aniga iga dhimatay jannada firdowsa allah ka waraabiyo maqaaxid ay meesha ku laheed dadkan kalena dad oo soo safriyo xoolo baabuurka ku imaaday xoolo soo safar soo safar dheer soo galiyay ahaayeen marka dadka dhintay noocaasay ahaayeen saasababta loo dhinteen saasay ahayd waa gartay ciidamadan weerarka soo qaaday dadka halka ku laayay xaggay ka soo baxeen ayaga meeshii laga filanay meelaan ahayn ay nooga imaadeen qoraadhaxay nooga imaadeen dhinacaas oo beledoogli iyo laamiga ay ku imaadeen aa laga filan jiriyey waxay naga soo galeen qorax ka qorax ku dhacay naga soo galeen maxay wateen ciidamadaani weerarka ku soo qaaday deegaanka waxay wateen dawamiishaar iyo qoryo kale waaweyn iyo ifantiri waxoo dhanba waa wateen dad ay la hadleen ma jiraan maya maya maya dad ay nolosha ku wateen waa jiraa wiil maxamed cumar la yidhaaho ay nolosha ku wateen waa jiraa wixii kaloo sii ma ognahay ma ogi ka waran jawiga meeshii xaalkeeda waa iska degan waa iska degan yahay qabuuriyaha la qodo haya ummadda islaamka oo meesha joogay toban qabuuraa la qodo haya oo qabuuriyaha la aaday magaalada xidlo waayo waxa ragga hoo jooga male marka saasay xaaladu u taallaa ciidamadii weerarka soo qaaday ama deegaankan kusoo duulay saakay xaggay u baxeen ayaga hadda xaggay ku sugan yihiin beri weyn ay mareen beri weyn ay mareen meeshaan ugu war dambaysa markii ugu horreysay miya oo deegaankan ciidamadan weerar ku soo qaadaan mase sidaan oo kale horay u dhacay jirtay hore hal mar ay hore u dhacday marka taasaa noo horreysay tanaana noogu sii dhib badneed sababta dadkan loo leynayo iska ganacsanayo oo deegaankooda jooga maxay tahay islaan naxayb waaye islaan naxayb wax kale ma ahayn islaan naxayb waaye ciidamadan shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay iyo qolyaha la socda waxay sheegaan inay al-shabaab la dagaalamayaan marka ma shabaab bay ahaayeen dadka hadda maanta meesha lagu laaya maya maya maya maya shicib waaye